wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland ayaa tobabar u qabatay shaqaalaha waaxda maamulka iyo maaliyadda dowladda hoose ee degmada kismaayo tobabarkan oo ku saabsanaa qorshaha sare u qaadidda iyo dhaqangelinta dakhliga gudaha aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa daafuraya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland isagoona ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey tobabarkani
oo ku saabsan canshuur ururinta iyo dakhli soo saaridda heer degmo waxay kaga bedelan yihiin kuwa hore horta waxaa loogu talagalay saan maalmo hore sheegayay waaxiba mar baa la tababaraya marka kan waxaa loogu talagalay waaxda maaliyadda marka laga yaabo dee dadka oo ka shaqeeya waaxda iyo tababarku inay kala badan yihin dadku uu badan yahay waa laga yaabaa laakiin mustaqbalka halkaasaa la gaari doonaa tirada marka insha allahu waxa ay kaga bedelan yahay tababarkan kii kuwa hore wuxuu kaga duwan yahay waxaa bixinaya macalinkan khaliif khaalid aandhehe oo nooga yimid muqdisho oo ku takhasusay dhinacan maaliyadda guud ee dhinaca dowladda oo wasaaradda maaliyadda la shaqayn jiray oo xamar ka shaqayn jiray oo meelo badan ka soo shaqeeyey oo ah khabiir dhinaca canshuurta iyo maamulka maaliyadda ah marka asagaa marka daadahayn doona hadduu ilaah yidhaahdo marka sidii aan maalin hore sheegnay waax walba mar baan aan u tegaynaa oon maarata tababar siinayna hadduu ilaa yidhaahdo marka insha allahna waxaan rajaynaynaa mustaqbalka marka inay tababaradan hadda waa bilow oo dadka lagu tababarayo marka inay laga bedelo oo markaas ay noqdaan si kale oo sidan ka wanaagsan inay noqdaan baan rajaynayna hadduu ilaahay idmo oo sida hadda ay wax u socdaan markaan dadka la tababaro oo shuruuca iyo qoraallo badan lasoo saaro inaan marka si kale